raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka balqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan ama aad ku maqli doontaan haddii allah awoodale laga helo waxaa ka mid noqon doona qabanqaabada iyo diyaargarowga soo dhoweynta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye oo saaka si weyn looga dareemaya magaalada tancadaada ee xarunta baarlamaanka galmudug waxaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal arrimo la xidhiira socdaalka madaxweynaha kusoo wajahan magaalada tancadaado dhinaca kale dhegeystayaal qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a bangiga adduunka oo lacag ugu deeqay soomaaliya lacagtaas haddaba waa imisa barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan galmudug iyo puntlandna waxay ku guulaysteen furista waddo shan sano u xirnayd khilaaf labada maamul u dhexeeyey qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliyana farmaajo waxa uu xilka qaadis iyo magacaabisba ku sameeyey ciidamada badda iyo sidoo kale ciidanka xoogga gaar ahaana taliyihii qeybta waa abaandulihii ciidanka lugta soomaaliya qodobadaasi waxay nagu soo korrahayaa dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan idanka ale barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarkahan ah waa idinla socodsiin doona dhanka farsamada barnaamijkana waxaa naga daadahayn doona stuudiyaha koowaad ee magaalada cadaado isla haashim dhanka magaalada dhuusamareebna uu inoo daadahayn doono waryahayga fiyaad markale dhegeystayaal u diyaargarow wanaagsan barnaamijka qeybaha dambe ee barnaamijkana xubintii kalamaan ayaad ku maqli doontaan gabagabadan waxaan idiin soo gudbin doonaa iyo gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal maqli doontaan u diyaar garo wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal aanu ku bilaabanay waxaa magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug kusoo wajahan goordhow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo maalmaha dambe socdaal dhanka nabadda ah ku marayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug madaxweynaha oo shalay soo gaaray magaalada baxdo ama degmada baxdo ayaa halkaasi xalay ku hoyday isagoo kulamo la qaatay waxgaradka degmada baxdo qaybahooda kala gediso islamarkaana kala hadlay sidii degmada baxdo horumar ballaaran ay ugu tallaabsan lahayd amnigeedana loo xaqiijin lahaa islamarkaana maamulka uu qeyb ka qaadan lahaa horumarinta degmada baxdo odayaasha ayaa si weyn usoo dhoweeyey madaxweynaha iyagoo ka codsaday in uu kala shaqeeyo horumarinta baxdo waxaa sidoo kale warar hoose ay sheegayaan in odayaasha baxdo ay ka codsadeen madaxweynaha in baxdo si rasmiya loogu aqoonsado degmo ka mid a degmooyinka dowlad goboleedka galmudug macadda jawaabta madaxweynaha arrinkaasi uu ka yidhi sida xogta aan ku helayno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye khoorkhoor ayaa waxa uu kusoo wajahaya magaalada tan cadaado isagoo diyaargarowgiisana ama soo dhoweyntiisana ay ka socoto magaalada waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu soo gaaray islamarkaana uu kulamo la qaato waxgaradka degmada cadaado waagaag saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waa aad nagala socotaan aan markaan aadno dhankaasi maamulka puntland taliyihii hore ee ciidanka daraawiishta puntland ayaa lagu soo waramayaa inuu geeriyooday magaalada adisabab ah ee dalka ethoobiya waxaa maanta ku geeriyooday taliyihii hore ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka puntland sarreeye guuto cabdirasaaq sheekh cusmaan axmed oo ku magac dheeraah cali baadiye allah u naxariistee marxuumka waxaa waxaa eheladiisu ay sheegeen in muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayay magaalada adhisababa islamarkaana maantoo arbacaha uu geeriyooday sarreeye guuto cabdirasaaq sheekh cusmaan axmed ayaa ka mid ahaa ama ka mid noqday saraakiishii ciidamada dowlad goboleedka puntland gaar ahaana taliyihii ciidanka daraawiishta xilligii xukuumaddii maxamuud muuse xirsi boqor cadda muuse sidoo kale marxuumka waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada militariga soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka waxaana markii dambe uu ku biiray halgankii badbaadinta shacabka jamhadda s s d f kaas oo looga soo horjeeday maxamed siyaad barre waagaag saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan cadaada halka dhuusamareeb siddeetan iyo siddeed dhibic cibar aad nagala socotaan malkaana magaalada gaalkacyo shan sano kadib ayaa lagu guulaystay in si wada jira loo furo wada waddada durdur ee marta galbeedka gaalkacyo dadaal ay sameeyeen maamulka puntland iyo galmudug oo muddooyinka dambe u dambeeyey ama muddooyinkii dambe ka wada hadlayay iskaashi horumareed ee gobolka maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland taliyaha qeybta booliiska gobolka mudug muumin senatar cabdi qeybdi taliyihii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli gorod iyo mas-uuliyiin horey gobolka xilal uga soo qabtay puntland iyo galmudug ayaa goobjoog ka ahaa duqa degmada gaalkacyo saahid maxamuud cali oo ka hadlayay goobta ayaa waxa uu sheegay in lagu guulaystay fariista waddada oo muddo shan sana ah xirnayd sidoo kale duqa degmada gaalkacyo ee puntland ayaa waxa uu sheegay in furitaanka waddadan ay tahay tallaabo ka mida tallaabooyinka horumarka gaalkacyo oo horey loo qaaday wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa horey u sheegay in galmudug iyo puntland ay si wada jira iskaga kaashan doonaan sugidda amniga magaalada gaalkacyo waa hagaag markaana magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka dhulka sarreeye guuto cabdixamiid maxamed dirir isagoo u magacaabay sarreeye guuto cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ciidanka badda soomaaliya wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha farmaajo ayaa lagu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto cabaas amiin cali oo isaguna horey u ahaa taliyihii ciidanka badda madaxweyne farmaajo ayaa taliyaasha xilalka loo kala wareejiyey la wadaagay kalsoonida uu ku qabo howl gudashadooda iyo inay yihiin saraakiil si sii xoojinaya kaalintooda ku aadan dadaalada dibudhiska ciidanka wuxuuna u rajeeyey in eebba u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ee horyaalla wareegtooyinkan madaxweynaha oo salka ku haya dadaalada joogtada ah ee sar uqaadista amniga iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida ayaa soo baxay talaada taariikhduna ay ku beegnayd saddex iyo labaatankii bishii juun sannadda labaatan labaatan waxayna ku dhaqangelayaan faafinta rasmiga ah ee dowladda ayaa la yidhi waa hagaag dhegeystayaal arrimaha muqdisho ayaan weli ku guda jirnaaye dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya iyo turkiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku cambaarayeen qaraxii ismidaaminta ah ee shalay ka dhacay agaarka dugsiga tobabarka turkiga kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawaca war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay weerarkaasi ay falishieliyeen ciidamada ammaanka si uusan waxyeello ugu geysan dhalinyarada doonaysay inay qortaan askar ku sugnaa bannaanka xerada tobabarka turkiga ee muqdisho dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa lagu cambaareeyey qarax ismidaaminta ahaa ee ka dhacay afaafka hore ee xerada tobabarka ciidanka soomaaliya ee turkisom qoraal lagu daabacay barta twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa waxaa tacsi loogu diray qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku dhintay qaraxaasi waxaan saaxiibadeena soomaaliya la qaybsanaynaa murugada waxaan naxariis alla u rajaynaynaa kuwii noloshooda ku waayay qaraxaasi waxaana tacsi u diraynaa qoysaskii ayaa lagu yidhi qoraal wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ay soo saadhay qarxiis midaaminta ahaa ee shalay ka dhacay afaafka hore ee xerada tababarka ciidamada soomaaliya ee turkisom ee magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay al-shabaab iyadoo ay ku dhinteen saddex ruux oo kale ahaa ismidaamyihii wiil dhalinyaraha oo doonayay inuu qorto ciidamada iyo qof kale oo gurigiisa ugu tegay qaraxa waa hagaag dhegeystayaal arrimaha soomaaliya la xiriira ayaa weli ku guda jirnaa bangiga adduunka ayaa lacag ugu deeqay soomaaliya bangiga adduunka ayaa ansixiyey in soomaaliya la siiyo lacag dhan konton iyo shan milyan oo dollar oo caawinaad ah lacagtan ayaa loogu talagalay kabka miisaaniyadda xilliga adag ee covid nneteen ka oo kiisas fara badan oo ka mid ah laga helay soomaaliya deeqdan ayaa la sheegay in soomaaliya ay ku mutaysatay maamul wanaag maaliyadeed iyo hufnaan dhaqaale sida uu sheegay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle wasiir bayle ayaa bangiga adduunka uga mahad celiyey tallaabada wuxuuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay habka wanaagsan ay ula shaqeeyeen hay-adaha dhaqaalaha adduunka ee ugu horeeya world banki waxaa muhiim ah inaanu ku dadaalno sidii aanu dakhliga dalkeenna usii kordhin lahayn annagoo kaashanayna shacabka iyo ganacsatadeenna ilaa iyo inta aan isku fillaansho ka gaari doonno ayuu yidhi wasiir bayle sidoo kale wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in lacagta ay ka dhexayso dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dowladda soomaaliya ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxay waday dadaallo ay ku doonayso in soomaaliya daynta looga cafiyo waxaana qorshahaasi ku ammaanay hay-adda lacagta adduunka wahaa saaxiibayaal dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay alaaba qeybaha dambe waxaad dhegaysataan xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya war adna maxay kula tahay
warree kalamaanow muran iyo siyaasaad ku dawaqdeene maanta sheekaan idiin hayaa arrimaha bulshada iyo xaaladaha nolosha iyo guryaha waxa ka jira war kama haysaane sheeke aad ku kifaacdaana maanta idiin hayaa subaxii markaan guriga ka baxayo way sagootisaa habeenkii markaan soo gelayoon shaqada ka imaadna way isoo dhowaysaa alla taasu raalliyaysana abdilow alikiin barakaya ma erto aan hele war taasoo kale lama wada heestee cidna iskaga sheegin weliba intaan maqanahay aaday iiga walwashaa weligayna ayadoo guriga ka maqan ma imaanin bisinka yaa marwada wanaagsanaa sidaas lagu yaqaanoo horaa waxaa loo yidhi ma joogto cidahay jirtaa iska jir layskuma jecleen abdilow war kalanti aan daldalna maasha allah maku hormarisido war isku dhinac waxuma wadnee waxaan ka hadlayaa waa kanaaco nagaafad korkaagu heesusoo kude ma kanaacad berigoo dhan noo ammaanaysay war marka horina geedi shaaka shaaka maynin arwaadi sheeka hariiraka irfadnay war madaya maanta hadan waxaad maasha allah ku haysi waa kanaaco ilan maanta oo dhan nin duuma hayso qar waaya ayaynu ka wargurayni war naga taga laydinma sheekay karee ma ninaan gurigiisa kanaaca jooginaa nagu jira aryaakan kanaacadu sagootiso haddana soo dhowayso waa iskaa buladee cununka balaayadaad sheegaysa ha noo saadinin xaasataanka leenahay war nimayow sheekadiinna waxaan ku soo xasuustay gabayuu hadda ka hor nin tiriyey wuxuu yidhi sariiriga ay adaa saami iyo ii ah zawjaba eh adigaan saluug iyo lahayn sooryo iga dhiibe adigaan suluud lacaga iyo biilna iga sugine adigaan sakdhexe markaan saralo oon tooso sawd aan la filan iyo markaan hadallo saydhsayro sirahayga aan baahinoo ii ah saaxiibe saamalaylka fiidkiyo haddaan soofo gelinkoo dhan adigaan su'aal iyo xaggee loo socdaa dhihine saddex naakawacanay haddaan sannado sii joogo samir iyo dulqaad iilahow dumarku waa seefe allay leeya taasi waajibkeeday gudatay war waad muran tahay waa sariir wax loo gabiyey urarta ninkaas waa abwaan waana gabiye laakiin wax sariir ka tayaroon inuu gabiye ahayd beriga sariir iyo kaneecaya iskaabulo miyay nala dhaafi la'da sheekadaan iskaabulow eedaysanow makiligaaga seexata dhiwaata weyna ku haysate dhiwaata weyn ay ku haysataa war maanta cabashada iskaabulada wax baa ka qabateen war maxay ka qabteen meel hoo u baahan miyaa hadal wax ka tara war aan hela toddobaadka huriidda oo haniifoolle guur wadareedka nabad id noolaal suubii doonta aylaku waa ka hormarnay ka faa'iidaysoy war nimayow laba kun kow iyo labaatanka cayaarta dhici doonta laynabkeeda la soo saaray war meeqa bilaanta marsadaasa magaalka marsoose walkoonagadan la yow war sheekh cabdiraxmaan axmed rooble muxaadara uu qabtay wuxuu ku sheegay dumarka iscadeeya in nacladda rabbi ku dhacayso kuwa ilkaha qorqortaana wuxuu yidhi waa la mid kuwa inta isqaawiyo facebooka sawirradooda ku faafiyaana waa la mid buu yidhi aryaa ninka fiirsana waa la midow yiriya aad gabdhaha kaliya ugu koobe oo hadday ishu iga dhacdo marka horena ka cesho oo mukale ha damoon warwar mahaysaane gabdho badan ayaa muxaadarada wadaadka ka carooday war wadaadka xaq uu sheegay ciddii xaqa ka carootaana qushigeeda iyadaa ka horbagaysa nin magaaluu caroodow siiga yaraa hore loo yiri war meeshaad la hadeen sheekadu ma ahayne fainalka laba kun iyo kob iyo labaatanka cayaartooyda lasoo safayaan idiin sheegaya cayaartaas derbigaana waxay dhex mare labada kooxood ee muxaafadka iyo mucaaradka nabad inol waxay soo safi doonaan kow iyo toban cayaaryahan waxaana weerarka ku jira farmaajo khayre iyo fahad yaasiino nabarka tobanaad u siita qadka dhexena waxaa ku jira oomar bayle iyo cumar finish difaacna waxaa ku jira mursal islow goodax barre iyo maareeye boortayeeriga birta kadheere ee aan banooniga la marsiin karinna waxaa u ah salaad cali jeelle war banooni soo qaadiya aawi yaa khadiijo maxamed diiriya intaad uga tagteen war nabadii nolol layskuma hadlayn karee amay roose ku maqan tahay war cali maxamed geedi cayaartooyda lasoo safay kuma jiree ma jaalay siiyeen mase dacwaddii jaamacadda qaramada midooba ku habsaamay now dee taa looma dhammaa doomiyii xisbiga nabad iyo nolol mahdi maxamed guuleed ma biij kuu fadhiya asagu alla ilaha gaboosoo waa ku garbay oo jiirkiisa lahaaya jariidka muquslaa hore loo yiri warnamiyow meeli mayba ku moqdana reer aw garaan iyo garafaanjo waana warwarkaaga dhexgelinina kooxda kale idiin sheegaahe mucaaradkuna waxay soo safeen kow iyo toban cayaaryahan weerarkana waxaa ku jira shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaankii firimbiga ku caanbaxay oo nambarka tobanaad wata qadka dhexana waxaa ku jira cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan odowaa iyo cabdikariin guuleed daafacna waxaa la dhigay mahad salaad axmed madoobe saciid deni iyo axmed macalin fiqi goolhayaha birta ah een kubadda aan la marsiin karin ee mucaaradkana waa muuse suudi war cabduqaadir cusuble iyo sanbaloolshe xaggee geeyeen mucaaradku muroosay ku maqan yihiin war cabdi xaashi iyo jawaari dhinacay mari doonaan aryaadaha odayaashaas waa cuslaadeene awa cumar cabdirashiid iyo shariif xasan war mucaaradka inay gool laga dhalan hadday rabaan dalcaayo cumar cabdirashiid shabaqaa fariisiyaan waxaa fiiya cabdiweli gaas ciyaaraha ma ka fariisteen war cabdi qaybdiitaasta madaxaadka ku dheer ayaa la yidhi dhinaca u mari doonaa allahu akbar siilaanyaba haddaw soo socdaa sida la sheegaayay war ciyaarta labada dhinac dhex maraysa yaa garsoorka ah horta calan wadayaasha anigu waxaan u filaa inay naqa doonaan jeemis iswaal iyo dollar mooto mooto war albiteru waa xalima yaray oo hadda banooniga mada baasi hey hey yaan lagaa badin barbarkay ka baxdaa waa bakayle qaleen baad u jeedaa agaha iyo lugaha ududaha gacmaha yaan lagaa badin waay gacmaha iyo lugaha madeeyow maqadan iyo imaaraada kala jeedaa kollaba ciddii booso weynaato ayay guusha u badan tahay wararta labada naadi tababarayaashooda waayo war v a b da afka hore ka fiirsaynin warsitowna war hadda ka hor adraawi wuxuu yidhi geed duxeer ma leedahay mee garsooraheedii mise waa lug iyo gacan aan labadaba ku giringiri aryaadaha xirfad iyo xeelba waa lagu dheelaahe koba ka waaweyn ninka gashada asagaa kuku fidoona war ciyaartan waa kulushahay horta daawadayaal badanna caalamka ay uga imaan doonaan laakiin waxaan ka baqayaa in la dhihi doono garoonkii ma diyaarsanay dib ha loo dhigo war nin uu dadka iska daayey geela soomaalidu xataa wuxuu ka baqayaa geel kaleo qurbajoogu inta yimaado inuu daaqa ka laysto wargeela qurbajoogta ayaad sheegayso makii australia la soo raray war qurbajoogta horta markii hore xabadaa qaxisay australiyana geela xabaday la daba joogtaa inuu soo qaxo maxaa diidaayo war geela australia hadduu na soo gaaro adeerkaan musujisow kurs badan waa ku khataarma war adax geelaan dugula waalateene waxaa la yidhi qaanuunka haddaan la hubin runtana lagu qawli karin khiyaaniya jacayl miyaa qaran lagu hagaa war wallaweynay haddaad doorasho gelaysaan tii muuse biixiyay ka liidan walle dad badan sidii ciro waa u caroonayaan kuwo badanna sidii faysal alla waraabanqaylii doonaan aryaadaha anigu waxaan dhihi lahay waxsan allaha noo doore ow dalka ninkii duumaya oon dib u dhiisayn laa dooni ma dalka ninkii duumaya oon dib u dhiisayn laa dooni ma haye cabdullah adiga waa lagu doora ayaa ku yidhi asaguba hallay doorta kuma dhihin aryaa hala yaabin ceerin cune calooshow la'yahaye war war ma haysiine doorashadii waa soo dhadhowaatay madaxdiina way isu soo dhowaatay waxaana la sheegay madaxweynaha iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyadu inay online ku wada hadleen kuna heshiiyeen inay shir isugu yimaadiin marka muddaa la kala aamusnaaye xaaladdu waa dhowdhowdahay war shirkii jabuuti online maahayna waa lays horfadhiyey toddobaadkii horeana lagu soo kala tegey laakiin xalay qodobo kalaa soo baxay marka ayaa ku heshiiyo ka wada hadlay qodobadaas war whatsapp group in lagu wada hadlay maxaad ka ogtahay war gabaasow ciddii in la heshiisaba wasiirkiina arrimaha dibadda faratoona faahfaahiyey waxauna sheegay in lagu heshiiyey in bulshadu si xeraysu dhex marto marka mar dambe cirkow kor u fiiriyo calanka soomaaliya sito qof dambe uma xiri kartaan anigu dowladda waxaan kula talin lahaa somalilan ha kuu soo dabacdee habakadaanin doonisteeda war maxaad somalilan doontaa adaaba kala daadsane
aryaadaha ma waadan maqlina islaante xaabada qaadi weyda kuwa kale ku darsata aanba la kici weynaa waa ku soo darsaynaa waradu qaadis iyo jiidis waa isla gulageyn war maqaamkii muqdisho ee baarlamaanku ka doodaya maanta maxaa ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani maanta wuxuu yidhi waxaan u baahanay naloo caddeeyo isdhexgalka wax looga jeedo war war mahaysiin maanta nin qarax isku soo xiray ayaa xerada tababarka turkiga iriddi ka istaagay kadibna xabadaa la laqsiyey kadibna intuu cararay ayuu xaafadad maanta ay degiin u galay halkaasuuna bu ku yidhi marka waxaan la yaabanahay nin miino ku xiranta xabad ka cararayo war miinada isagu iskuma xirin waa lagu xiray war midkaas tashkiilkay ku yareeyeenoo isagoo nafta laca inay keenaan aan rabay kaasina waxau ahaa liibaan jeexow war baarlamaanku maanta waxay ansixiyeen xeerka doorashada xubnaha ka soo jeeda gobolada waqooyi muqdishaana lagu dooranahaa la yidhi halkii xildhibaanna waxaa dooranayaa la yidhi siddeetan iyo kow ergo war doorashadii qof iyo codka ahayd ma sidaasaa loo bedelay war doorashadii dambaneed inaan la huraynin waa iska cadeed war xildhibaanada ka soo jeeda somalilan haddii lagu heshiiyo isdhexgalka bulshada deegaanada waa lagu soo doorto war waxaa la yidhi midkii loo codeeyaa dadku cadow ka yeeshaaye waa cadaab siyaasiya waxaan calanka moodnaa inaad dooratiyo nin la duugaba markaasaa kugu dambaysa agnilooshin agnilooshin shahaadaka wereeridan fadaasan aryaadaha miidinkaa doorashada diidi kara
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal saaxiibadaasi xubinta kalamaan ayaa barnaamijka falqiinta wararka u dambeeya hase haatee dhegaystayaal markaan wararka kooban oo dalka maraykanka naga soo gaaraya cudurka kornafirus ayaa lagu soo warramaya in mar kale uu ku soo labakacleeyay dalkaasi maraykanka sarkaal dowladda maraykanka ugu sarreeya dhanka cudurrada faafa doctor antony fawsi ayaa sharci disiyaasha dalkaasi u sheegay in dalka maraykanka uu haatan mar kale wajahayo sare u kac hor leh oo la xidhiidha fayraska corona kaas oo laga soo sheegayo qaar ka mida gobollada maraykanka khubro caafimaad oo uu ka mid yahay doctor antonia ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay noqon doonaan maalmo adag oo ay tahay in wax laga qabto faafidda cudurka ee koronafiruska uu dib uga soo labakacleeyay dalka maraykanka guud ahaan dalka maraykanka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in mar kale uu sare u kaceen tirada kiisaska corona khubarada caafimaadka ayaa sidoo kale sheegaya in marnaba aysan madaxweynaha maraykanka kala hadlin inuu yareeyo tirada dadka laga baarayo xanuunka hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne trump uu meel fagaaraha ka sheegay in saraakiisha caafimaadka uu ku amray inaysan baaritaan badan samaynin si hoos loogu dhigo tirada dadka uu xanuunku ku dhacayo ee maalin walba lasoo sheegayo braid giror oo ah ku-xigeenka xogayaha wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay inuu rajaynayo inay rajaynayaan in xanuunkan ay ka baaraan afartan ilaa konton milyan oo qof bishiiba sida uu sheegay waxaana walaac xoog leh ka muujiyey arrintaasi dadweynaha ku nool dalka maraykanka oo iyagoo cabsi badan ka muujinaya xanuunka oo mar kale si weyn uga laba kacleeyay deegaanada badan oo ama gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi maraykanka saaxiib yaal dhegeystayaal xubinta kalamaan iyo qodobkaasi ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray goo sharmaarka waxaa farsameynaya saaxiibkii haashim yare istuudiyaha cadaado dhuusamareebna siddeetan iyo siddeed dhibicba baad naga dhegaysanaysa saaxiibka ifiyaad ayaa noo farsameynayay inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa abdulmadiidow iyo hoballadii waa beri
Kadib toona u taxuur caqay